magaalada hargeysa ee xarunta waqooyi galbeed soomaaliya waxaa lagu qabtay mashruuc loogu magacdaray xulka xufaadda kaasoo ay ka soo qayb galeen in ka badan kun ruux oo isugu jira qaybaha kala duwan ee bulshada dadkan oo dhammaantooda xidisan qur-aanka kariimka ayaa fadhi keliya ku khatimay qur-aanka iyagoo dusha sare ka akhrinaya mashruucan ayaa waxaa soo abaabulay macallimiin iyo ducaadda ku nool magaalada hargeysa waxaan cajiib ahayd inay ka qayb galaan qaybaha kala duwan ee bulshada sida ardayda hooyooyinka macallimiin dhakhaatiir injineero iyo guud ahaan dadka ka turjumaya bulshada oo dhan qaar ka mid a xufaaddii ka qayb gashay mashruucan loogu magacdaray xulka xufaadda ayaa ka warmay shucuurkooda farxadeed ee ku aadan mashruucan iyagoon u mahad celiyey allaah magacaygu waa raxmeyd laada magacaygu mawaahim wallaahi dareen gooniya noo samaynaysaa inaan maanta annagoo walaala aan muxuu haaye soddonkii qur-aanka halka ku khatimayno alxamdulilah marka labaad waxaan u mahad celinayaa waalidkay hooyaday macaan aabbahay allah u naxariisto hooyaday macaan baa halkan dareen gooniya uga diraya waxaan leeyahay hoy abaalkaaga jannaha allaha ka dhigo maadaama maanta jalsadii qur-aanka hal mar ku khatimay insha allah wallaahi maanta horta aad baan u faraxsanahay runtii moxamed xaliil cabdilaahi waa ardaygii koowaad in qur'aanka u dhammeeyo laba kun iyo toddobiyo toban marka farxad weyn bay ii tahay maanta aniga wallaahi dareen ahaan aad iyo aad noogu faraxsanahay inaan maanta macalinkaygii aan kula kulmo barnaamijka nuqbatu xufaad waana macalinkii qur-aanka ii soo dhammeeyey
marka koobaad horta ilaahay baa subxaana watacaala mahadleh iskugu keen kulmiyey madashan khayrka qabta innagoo iskugu nimaadnay inaynu qur'aanka ilaahay subxaana watacaala hal jalso aynu ku dhammaystirno aynu ku khatimno soddonka juz magacaygu aniga cabdilcasiis xasan ismaaciil waxaan ka mid ahay maanta ardayda qur'aanka halkan ka akhriyeysa runtii farxad weyn bayna ii tahay inaan ka soo qayb galo barnaamijkan oon qur'aanka hal maalin aan ku khatimo mashruucan ayaa waxaa horey caan ugu ahaa muslimiinta khaza ee la daaladhacaya xasuuqii ay u geysteen yuhuudda xaaqidiinta ah kuwaasoo sanadkii mar sidan oo kale hal fadhi ku dhammeeya qur-aanka kariimka waxaana muuqata in wanaaggaasi loogu dayanayo iyaga haddana uu soo gaaray dalkeenna soomaaliya